xaaladda dadka xanuunkala nool way adag tahay sababtoo ah maaragtay sanad ka hor global fanka wax yar lacag siin jiri oo kirada guryaha ay isaga dhiibi jireen hadda tii lama hayo dadka xaaladooda aada ayay u liidataa sababtoo ah gurihii kiradooda waxay isaga bixiyaan ma haystaan nafaqo ma haystaan xaalad adag ayay ku jiraan hay-adihii oo laga heli jiray mararka qaar raashin oo ayaga lagu caawiyo sida hadda ramadaanka oo kale maaragtay hay-adaha qaar aan ka heli jirnay raashin oo markaas ayaga lagu caawiyo hadda hal hay-ad oo ramadaanka awdiis dadka caawinta ma laha sababta maaragtay dhibka jiraa waxay tahay dadkaan xanuun kala nool dhib badan ayay qabaan oon lakooni oon la koobi karin marka dadka la caawin jiray tiradooda koonfurta iyo bartamaha waa waa imise qofee xanuunka qaba waa kun koray u dhaafayaan kun koray u dhaafayaan caruur iyo haween ay isugu jiraan iyo rag ay isugu jiraan marka waxay u baahan yihiin waxyaalo badan oo nolosha bayskeeda ah maaragtay ay u baahan yihiin aas-aaska nolosha sida sidaan hadda hore kugu sheego oo kale nafaqay u baahan yihiin hooyga ay deganaayeen kirooyinka inta badan iskama bixin karaan caawinaaday u baahan yihiin mataqaana caruurtooda waxbarashay u baahan tahay oo iskuulaadka qaar waa laga takooraa ardaydii marka waxbarasho ma haystaan dhib aan la koobi karin oo fara badan ay marka hadda la joogo ay ku sugan yihiin wakti sii horeysay waa tii la haro xarun caafimaad oo shibisku taalay dowladda dabcan ay u baahatay maamulka degmada si markaa fior u sheegeen xarunta caafimaadna la howlgeliyey meel kalese dadka ma helen goobta ku tiirsanaa xaruntii caafimaadka oo sidis weli sidii ay aga xiran tahay lama howlgelinin wax badanna waa laisku taxallujiyey sidii maaragtay wax looga qaban lahay laakiin weli meeshii ay taagan tahay marka hadda dadkii oo meeshaas maaragtay daawada laga siin jiray waxaa hadda lagu siiyaa xarunta xafiiska dadka xanuunkana nool ay leeyihiin xafiiskaasaa marka hadda lagu siiyaa daawada muqdisho ku yaal si ku meel gaar ah intii looga helayo xaruntoodii hore ama meel kale
dadka qaba xanuunkan faquuq bay kala kulmeen bulshada laakiin maalmihii dambe waxaa jirtay arrimo la xiriirta in in goobaha caafimaadkao kale kala kulmayeen oo ahayd meelo xirfadeed oo dadka in la caawiyo ku haboona marka arrintan sidee u dhacday sheekadaas wallaahi waxa waaye maaragtay takoorka sidaas waxa waaye takoorka dhib badana xagga takoorka ka jiro maaragtay hadday tahay maaragtay cusbitaalaadka qaar iyo hadday tahay bulshadaba marka waxaa ugu daran cusbitaalaadka qaar oo markay ogaadaan bukaanada xanuunka lanool la nool inay maaragtay bukaano oo ay yihiin h i v maaragtay aan si fiican u qaadilin maaragtay hadday dhaawac tahay hadday dhaawac yihiin ama haddii ay gabar uurle ay tahay dhalis u baahan maaragtay waa la takooraa inta badan cusbitaalaadka qaar si fiican uma qaabilaan dhibaatadaas marar badan ay dhacday oo cusbitaalaad qaar laga soo ceeriyey haween uur oo haween haween xaamilo oo dhalmo u baahno deg deg ah iyo dad dhaawac oo maaragta sakoorso ah in maaragtay aan la qaabilin arrintaas markay dhacday annaga aada baan ugu dagaalamay dhacdooyin dhacay oo oo adduunka aad haysaana jira dhacdooyinkaas way dhaceen ma hadda ma dhehayno cusbitaal hebel iyo cusbitaal hebel ma dhehayno far kuma fiiqayno laakiin waa wax dhacay oon annaga aada aga xumaanay marka waxaa jirtay marka arrintaas markay dhacday waxaan isku daynay in maaragtay annagoo hay-adaha caalamka qaar kamida kaashanayno waxaan u yeernay cusbitaalaadki arrinkaas ay ka dhacay iyo kuwo kaleba waa isku soo darray tababaro ayaan u qabanay maaragtay sidii arrintaas maaragtay aysan mar damba u dhicin maaragtay ayaan u samaynay arrinkaas aysan u dhicin marka waxaan rajaynaynaa haddana tabab tababaro badan oo noocaas in la qabto si looga saaro maaragtay cusbitaalaadka qaar maaragtay kumbaleysada ay ka qabaan dadka xanuunkala nool si ay si wanaagsan u qaabilaan oo biilaahi insha allah fahamka bulshadu waase dadku qofka xanuunka la nool in la salaamo adkaydi lala macaamilo dadku fikro duwanay qabeen hadda waa seefahamka wallaahi maaragtay weli wacyigelinta way liidataa dadweynaha waxay u baahan yihiin wacyigelin maaragtay oo xoogan maaragtay khaasatan gobolada qaar badan ayaa wacyigelin u baahan sida dadka maaragtay xoololeyda beeroleyda wacyigelin fiican ma helaan oo maaragtay xaaladii cudurka lama socdaan marka waxaa loo baahan yahay wacyigelin badan oo xoog leh in la sameeyo hadday tahay maaragtay caasimada iyo hadday gobolada tahay inkastoo caasimada marar badan wacyigelin laga sameeyey laakiin waxaa aada usii liito gobolada oo maaragtay wacyigelin aan ka jirin sida beeraleyda xoololeyda iyo wixii lamid ah oo aan la soconin xaaladda xanuunka h i v-ga
xanuunkan ma deegaan gaaru ku badan yahay marka loo eego magaalada iyo iyo miyiga
maaragtay labadaba waa waa laga helaya xanuunkii maaragtay magaaladana waa laga helaa miyigana waa laga helaa labadaba waa laga helaa
haddii uu sii socdo takoorkan bulsho iyo tan hadda aada soo hadal qaadeen oo maalmo dhoweyd aada loo hadalhayo sheekada qof xanuunkan qaba inuu inuu inuu gurmad ka waayey haddii sii socoto maxaa dhaci doona wallahi taas hadday sii socoto waxaa ka dhalanayo sababto ah waayo horta barnaamijka oo barnaamijka h i v-ga sida guddiga aidiska iyo hay-adaha n g o-yada oo maaragtay ku howlan h i v-ga maaragtay oo wacyigelinta sameeyo wax wacyigelinta loo sameeyo waxa waaye laba arrimood in dadka fiyow markay ogaadaan xaaladooda fiyoobida inay fiyoobida ilaashtaan ay is-ilaaliyaan kuwa xanuunka la noolna maaragtay waxaa loo wacyigelinaya waxa waaye inaysan dadka walaalahooda xanuunka ku faafinin haddii laakiin oo la takooro oo la xaddo waxna loo qabanin waxaa meeshaas ka dhalan karo inay ayagana caroodaan ay cudurka fidiyaan oo taasoo marka mujtamaci dhib badan u keenayso oo dhib badan u keenayso macna xanuunkiina wuxuu ku fidaya iyadoon la fahmaynin si indirect iyadoon la fahmaynin ayuu ku fidayaa